gudoomiyaha hay-adda maarinta musiibooyinka qaranka sodoma maxamuud macali cabdulle iyo ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey gorgi kunwa ayaa wadajir u gudoomiyey shirka daafurka qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini-aadanimo ee soomaaliya ee sanadkan shirkan oo diirada ah lagu saaray xaaladaha bini-aadanimo ee dalka ayaa ah lagu xusay in dad gaaraya shan dhibic sagaashan iyo sideeda milyan oo qof oo soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah taasoo lama huraan ka dhigaysa in la helo lacaga dhan hal dhibic afartan iyo labo milyan oo dollar si loo gaaro dada ku dhow afar dhibic konton iyo toddoba milyan oo ruux oo abaaraha iyo colaaduhuba ay saameeyeen shirka ayaa waxaa kasoo qeyb galay madax ka socotay hay-adaha caalamiga ah gaar qaar ka mid ah wasiirada dowlada goboleedyada iyo dalada ururada njo-yada ee soomaaliya si loo helo jawaab celin isku dhafan iyo gurmasho dadka nugul ee haweenka caruurta waayeelka naafada iyo dadka la haybsooco ee ay ugu horeeyaan gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee soodmo maxamuud macali cabdulle ayaa sheegay in lix milyan oo soomaali ah ay wajahayaan xaalad deg deg ah waxaana shacabka soomaaliyeed iyo ganacsadaba la sheegay in looga baahan yahay in gurmadka socda ay ka qayb qaataan xaaladdu way sii coslaanaysaa laakiin waxaa halkan looga dhawaaqay in ay dadka soomaaliyada wax u baahan maanta ay gaarayaan ilaa lix milyan ku dhowaad shan milyan iyo sagaal boqol iyo wax la jiro dabcan dadka caruurta mataqaanaa waxuu ahay nafaqdaradu haysahay waxaa lagu sheegay inay tahay hal milyan iyo lix boqol dabcan lacagaha hadda aan dalabnay oo aan isla dalabnay international communitiga iyo annaguba haddana dowladda soomaaliya waxay gaaraysaa ilaa iyo hal bilyan iyo shan boqol taasoo runtii aan rabno in wax looga qabto xaaladaha dhibaatada dalka ka jirto oo runtii sanadka soo socda ku saabsan waxaan rabnaa marka in arintaasi kaliya laga dooni maayo lacagtaasi inay dadka ama dowladaha adduunyada iyo guud ahaanaan u xela dhaansanayno laakiin waxaa nagala rabaa annaga ka soomaali ahaanne inaan lacagtaas wax ku darsanno in dadka wax haysto ganacsatada culimada dabcan shaqadaasna waan ku jirnaa culimada runtii aaday noola dadaashaa ganacsatada maalidooda waxaan la kulannay laftikeeda dadka oo mataqaanaa waxuu ahay traditional elderska la dhaho oo iyaguna ay tahay inay runtii ka qayb qaataan maxaa yeelay keliya in aan sugno ma ahan qacan bannaanka nagala caawiyo marka dukumiintii faahfaahinayo xaaladahaasoo dhan waxyaabaha lagu qabanayo meelaha looga qabanayo dabcan ayaa runtii meesha lagu soo bandhigay waana lacagta ugu yar oo runtii sanadka soo socdaahay in lagu shaqeeya ay tahay dabcan xaaladun way sii badbedelayaan abaartii sanadkii hore dhacday abaar ka sii daranna waa jirtaa hadda marka arrimahaasuu shir ku saabsanaa waxaan rabnaa marka in ka soomaali ahaan iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inay runtii ay la shaqayso hay-adaha ka shaqaynaya xaaladahaasoo dhan annaguna waxaan haddana dowladda soomaaliyeed garabkeedan taagannahay aad iyo aad umahadsantiin hay-adda sodma ayaa bili ugu dambeysay wadi dadaalo qaaraan loogu raadinayo dadka ay saamaysay abaaraha iyo colaadaha